bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu ogsoonahay in maanta xukuumaddu ay ku dhufatay qayladhaan ay sheegtay in dhammaan dadkeennii lixda gobol ee somalilan ku noolaa miyi inay soo food saarayso biyola'aan macaluul iyo gaajo waxaynu ognahay intii magaalo ku noolaydna inay heleen ama ay halakeeyeen sixir barar baahsan oo noloshii dhinac kasta saameeyey iyadoo waxaasoo dhami ay jiraan ba waxaynu haddana ognahay oo intaasii dheer in dhammaan risorskii qarankani lahaa ay ku dhaceen jeebado gaara loona isticmaalay sifaad qaldan dhammaantoodna ay noqdeen wax lumusuqay oo shakhsiyaad koobani ay qaateen ay ku takrifaleen waxa iyana intaasii dheer oo taa ka sii daran in xusbigan kulmiye toddobadii sannadoodee hore iyo sanadkan hadda joogaba ay dalka u geliyeen madaxa heshiisyo waaweyn oonay somalilan qaadi karin iyadoo dalal aan dunida aqoonsi ku haysta la gashay iyadoo aanaynu weli inagu helin aqoonsi caalami ah waxay taasi keentay in khayraadkeennii innaga oo joognaa laynagu dul maamulo waxyaabahaynu xusi karno waxaa ka mid a heshiiskan aynu la galnay imaaraadka waxaynu siinay saldhigeennii garoonkeennii caalamiga ahaa ee diyaaradaha berbera iyagoo halkaasi ka samaystay saldhig military haba yaraatee waxaynu ku bedelanina aanay jirin sidoo kale waxay si toosa ula wareegeen dekedii aynu qarankan ka ilaashanaynay ee berbera waxyaabaha cajiibka aan xusi karno waxaa ka mid a berbera cordinor waddada u dhaxaysa wajaale ilaa berbera in labada heshiisba ay ku jirtay ilaa hadda aanay fulin waxaynu ognahay mashaariic fara badan oo ku xeernaa oo heshiiskan lagu meelmariyey oo ahayd in somalilan loo fuliyo inaan la fulin waxaa ka mida caafimaadka waxaa ka mida biyaha waxaa ka mida waxbarashada waxaasi oo dhan wax laga qabtay ma jirto waxaynu arkaynay isniintii in berbera d b wol ay afar ceel ku furtay manay ahayn wixii laynoo sheegay intaase waxay ahaayeen waxyaabo ka sina weyn ama ka ballaadhan dalkan aynu jaarka nahay ee jabuuti waxaa ku yaalla saldhigyo badan oo military haddaynu tusaale soo qaadano ka maraykanka iyo ka ay ku leeya jayne sanadkii waxaa laga qaadaa ka jayne boqol milyan oo dollar halka ka maraykankana laga qaado saddex iyo lixdan milyan oo dollar lacagahaasi waxay inoo dhisi lahaayeen berbera cordnood iyo wax ka badanba se waxaynu ku bedelanay lama garanayo hadduu ilaahay ballakii leeyahay saldhigaasi military ee imaaraadku qaatay dowladda waxaa ku beenoobay waxyaabo badan waxaa ka mid a baasaboorka lahaayeen imaaraadka waa lagu tegaya waxa dhacday inaanaynu isbahaysigii uu hogaaminayo sacuudiga aynu raacnay wax aynu dhaafsiisanay haba yaraatee aanay jirin taasina waxay keentay inaynu inagu wixaynu ay noqdaan wax shakhsiyaad gaara ay qaataan waxa miisaaniyadda laga waayey oo la yidhi waa la sii qadintay lacagtii kirada ahaa ee uu ku kiraysnayd marsida berberi si cad baa ummadda loola soo hor istaagay oo la yidhi lacagtaa waanu qadarina waxaa yana iminka soo baxday oo jira in la bixiyo mashaariic aan guddida qandaraasyada marin si saxana aan loogu tartamin oo shirkado gaara iyo dad gaara lagu naasuujinayo sida qalabkan kontiinarada baadhaya oo kale oo dadkii dowladdan kulmiye soo dhisay ee ganacsatada ahaa maanta loo siinaya abaalcelin taasina qaranka ma qabato markaynu eegno dhibaatooyinka iyo duruufaha maanta taagan ee siyaasiga shacabka reer somalilan waxay u baahan yihin inay la yimaadaan kacdoon bulsho waayo way dhaaftay xilligii arrintan laga hadli lahaa ama maxay toolay kelmado laga odhan lahaa waayo waxaynu u baahanay isla xisaabtan dhaba waxyaabahan ka dhaxalnay xukuumad iyo xisbiga kulmiye waxaa kaloo ka mid a in dadkii la qaybiyey oo hab qabeelyo loo kala fadhiyo iyadoo looga faa'iidaysanayo sidii loo maali lahaa resourceka ama khayraadka uu dalkani leeyahay waxaad arkaysaa tafaraaruqa baahsan ee maanta inagu jira inuu yahay mid dhinac kasta saameeyey waxyaabahaasoo dhammina waxay keenay ama ku imanaya waxa weeyaan waa maamul xumo waxyaabaha cajiibka halkaa camantaan ka sheegayna waxaa ka mid a inaan weli la dhisin lana bilaabin dekadii berbera ee afartan boqol mitir ahayd dekada hadda inoo dhisayna waa toddoba boqoloo mitir saddex boqol iyo kontanna ruushka inoo dhisay saddex boqol iyo kontanna maraykan ba inoo dhisay afar boqol iyo kontan kilili waa la dhisaya sanadka koowaad buu ahayd haddii la bilaabi waayo inuu heshiisku buro taasi may suuro gelin maantana wax ka soo naasaacday ma jiraan saddex agafoo lasoo isticmaalay oo baaliya oo daariya laynoo keenayo dekad baa lagu dhisaya qalabkiina ma hayno ma hayno timelinekii rasmiga ahaa ee lagu bilaabi lahaa iyo kii uu ku dhammaan lahaa midna sidaas oo ay tahay waxaa halkaa yaalla waa khiyaamo qaran waxa iyaduna aan cadayn naytiin beersankii etoobiya la siiyey ma sii jiri doonaa ma sii shaqayn doonaa mise waxay ahayd un barkakakac waxyaabahaasoo dhammi waa wax madmadow geliyey tacaamulka inaga dhexeeya innaga iyo imaaraadka maadaama maanta saddex sannadood laga joogo waxaynu u baahannahay in dibu eegis rasmiya lagu sameeyo heshiiska ay somalilan la gashay imaaraadka waayo wax kasta oo dhanka imaaraadka ku xidhna heshiiskaasi way ka dhammaadeen se wixii ku xidhnaa dhanka somalilan weli waa qabiyo oo kamay dhammaan tusaale ahaan madaarka berberi waa dhammaystirmay allaaliya wixii inaga inagaga xidhnaa xaggeennuna wax ka dhammaystirmay ma jirto sidaasi markay tahay maanta waxaa loo baahan yahay xilligii shacabku la xisaabtami lahaayeen xukuumadahan kulmiye ee dalkii iskaga dambeeyey maxaa maanta laga sugayaa markii dowladdu intayna soo hortaagta ay leedahay milyan dadkii nin ka midabaa gaajo u dhimanaya iyadoo aan lahayn shanta milyanada ka dalaga qaaday halkay martay iyadoo musuq maasuq siddeetan milyanoo dollari jiro iyadoo lacag kaba oo dowladda imaaraadku inayso shan milyana aan la garanayn meel ay ku caddahay waxaasoo dhaqaalii bal maanta yaa sheegi karaa meel ay ku cad yihiin oo la odhan karo halkaasay galeen ama halkaasay ka muuqdeen waxaan ku soo ururinayaa saddex qadab dartood maanta waxaynu baahanayn inaynu abuurno kacdoon dadweyne waananu abuuri doonaa xisbi ahaan ummadduna iyadaa dareenkooda iyo damiirkooda ku cidoonaayo way la xisaabtami doonaan xukuumadda kow musuq maasuqan ba ahayd ee la sheegay hadday tahay lacagta miisaaniyadda ka maqanee db wol hadday tahay siddeetan ka milyan aan meelnaba ku caddayn laba kala qaybsanaanta bulsho saddex heshiisyadan imaaraadka aynu la galnay ee wax allaaliyey wax inooga fulay aanay jirin arrimahaasi dartood in la xisaabtamaa waa daruuri waxaan shacabka reer somalilan u soo jeedinayaa kuna dhiirigelinayna inay dowladda si dhaba ula xisaabtamaan waayo wasiiradii xukuumadda ka tirsanay intay hor yimaadeen ayay si cad u yidhaahdeen lacagahaasi miisaaniyadda kuma jiraan waxyaabaha cajiibkaa waxaa ka mid ah ee ilaa hadda ina hor yaallaa lacag siddeetan milyanoo baarlamaankii ummaddani matiraysay ay dooratay iyo wasaaraddii inoo qaabilsana dhaqaaluhu intay sheegeenoo dayna hortooda lagu kala qaatay ilaa maanta aan meel ku caddayn waxyaabaha cajiibkaa waxaa ka mid ah aynu maanta u baahanay inaynu la xisaabtanno waxa maanta inoo hor yaalla maxaa loogu talagalay dadkan reer guuraaga layidhi gaaja haysoo barakacayaan waxaasoo dhammi waa wax u baahan in maanta dib loogu soo gudbi waayo dowladuhu iyagaa ka mas-uula daryeelka ummadda taa beddelkeeda waxaad mooddaa xukuumaddu inay ku foogan tahay xadhig iyo caburin iyo cagajuglayn ay ku hayso dadkii muwaadiniinta wadarkiisan joornaalkii foore wadarkiisan abwaan cabdiraxmaan abees wadarkiisan yaryarkii darbijiifka waxaasaynu ka shaqaynayna laakiin ma arkayno cid ku mashquulsan dowladnimada iyo horumarkeeda adduunyadana wax lagu mashquulaa waa dowladnimo iyo